الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا albaabkii labada waalid ducadooda ayaan kuba jirnay intii yare hore xadiidkii horun baan aragnaa xadiidkii dheeraabaa inoo dambeeyey marka wuxuu ihi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna cayaaشh bn اlwaliidi qaala xadaثna cabdاlأclى qaala xadaثna mxamed bnu isxaaq can yaziid bni cabdillaahi bni qusaydin can muxamed bni shuraxbiila akhi bani cabdiddaari can abi hurayrata qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquul bal cabdulaclahan cabdulacla ibn cabdilacla la yidhaha isagii aabihii waa isla magaco aabihiina cabdulacla un baa la yidhaah kale waa nin hiqo oo atbaacu taabiciintii dhexda kuwoodii dhexe ka mid ah oo hiqo ah bal cid maxamed ibn isxaaqna waa imaamkii ahla siyar weeye oo walow xadiidka xaggiisa awqaadda qaarkeed tadliiskiya waxay kuba sheegaan oo taasi ay xadiidkiisa hoos u dhigto sidiisa kolley waa xasanulxadiid oo xadiidkiisa martabo xasan waa yahay haddii uu khaasatan samaac iyo taa caddeeyo waa yahaye bal waa markaas waa imaamkii ahla siyar isagu ninkan maxamed ibnu shuraxbiile akhi bani cabdidaar uu yidhi aabihii saabit baa la ydhaah shuraxbiilkani waa awowgii waa loo tiiriyo ruwaadana way kusoo noqnoqotaa ruuxa owgii loo tiiriyo bal way kuba badan tahay waxaan leenahay shuraxbiilkani waa awowgii aabihii saabit baa la idhahaa bukhaari unbaaba kitaabkiisan adab kaga wariya kutubtan kale usuusha inooguma sugna kolley ibnu xibbaanna kitaabkiisa hiqaadka waa ku sugan yahay xaafid ibnu xajarna maqbuul buu kaba cabiraa bal wuxuu uhi marka laakiin xadiidku dariiqan haddii dee bal dad aan rijaashii saxiixa idinkuba sugan yihiin sa ibnu isxaaq oo kale iyo ibnu shuraxbiilkan ama ibnu thaabit ibnu shuraxbiilkan oo kale iyo xadiidku waa xadiid aada u mashhuura bukhaari iyo muslim iyo a'imadii kalena ay wariyeen duruq kalena ay ku wariyeen oo waa xadiidka saxiixa baclaa darajaati sixa gaadhsan ee sanadkeennan ba adugu kollay sanadkaas martaba xasan iyo taasun gaadhaya markaan eegno duruqdiisa wuxuu yidhi markaasin abu hurayra samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu xaal uu ku qowlayo maa takallama ma hadlin mawluudun waa ilmo dee dhashay markaasoo minannaasi dadka kaba midi ama ilmo dee adugu yari ma hadlin oo minannaasi dadka kamidi fii mahdin dharab ama xool isagoo ku sugan oo ujeeddadu waqtigii la hadlayay aan gaadhin ilaa ciise bnu maryama ciise bnu maryam mooyaane calayhi wacalaa nabiyina afdalu asalaati wassalaam iyo wa saaxibu jurayjin ninkaa jurayj la odhanayay kii saaxibkiisa ahaa waa ilmo yaroo dee kaa jurayj imaka loo tiiriyo oon arki doono qisadiisa xadiidkuba qisadiisu ku tacalluqsan yahay kaan sumooye cid kale iyadoon gaadhin waqtigii la hadlayay oy mahdiga ama dharabti ama xool ay kuba sugan yihiin may hadlin xadiidka laba inooguba sugan bal xadiidkan duruqdiisa kale waxaaba kuba yimi saddex inay dee oo inay waqtiyada ay ku hadleenoo waa ciise iyo saaxibu jurayj iyo inan isaguna ama yaraayo hooyadii dhabarka ay kuba siday oo iyadna qisadiisu dee waa dadkii inaga inaga horreeyo in ay laba socotay oo kale saxiixa muslim waxaa kuba sugan asxaabulukduud qisadoodii markii dee iyagu diintoodii daraaddeed loo gubayey ee dab inta loo shiday wixii diintooda ka noqon waaye lagu tuurayay iyadoo hooye ilmaheedii sida oo dhabarka kuba sida la keenay inay markii ka joogsatay ilmaheedii yara hadduu yihi hooyey sabir xaq baad kuba sugan tahay oo markaasii deeta naartii labadoodiiba iyadna ay ugu dhiiratay uguba dhaceen oo kale iyo bal waxay noqonaysaa uun barhkood baa waxay dee ku yar tawjiihiyaan cadadun arrintu maaha riwaayaadka qaarkood cadadun baa kuba suganoo cadadku mafhuumo laha inta badan bay dhahaane laakiin dee waxa weeyaan riwaayadeennan xasri baa kuba sugan haddaan nidhaahno cahdigii ciise iyo waktigiisii dee sida maashidatu fircawn oo kale iyadna ilmaheedii oo iyadana dikrigeedu yimi oo kaba horeeyey haddaan kuwa kaba saarno oo nidhaahno cahdigii ciise bal waaba dee yar tawjiihi bay noqon dii la yidhaha dee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka waa intii uu sheegay waxyiga uu kuba hayay dabadeed baa wax ziyaada uu ogaadayna tawjiih bay noqon walow xadiidkan marka la eego laba iyo saddexdu aan taas aanay ixtimaalayn waayo xadiidka duruqdiisa inooga xooga badan dariiqan dee saxiixaba kuwa sugan bal bukhaari meelo kuba wariyey ayaa saddex ay kuba yimaadeen bal laakiin imaka qisadii juraj baa inoo bilaabmayo xadiidka duruqdii inoogaba xooga badnaa tiradan way ka badan tahay ama saddex bay haydeen وsaaxibu jurayjin qiila waxaa la yidhi yaa nebiyallaahi nebigii ilaahayow wamaa saaxibu jurayjin jurayj saaxiibkiisu muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi oo uu yahay weeye saaxibu jurayj yuu yahay muxuu yahay qisadiisay doonayaan sha'nigiisu muxuu yahay faina qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi faina jurayjan jurayj kaana wuxuu aha rajula nin raahiban caabid oo fii sawmacatin lahu sawmaco isaga u sugnaatay kuba sugan macnaa waa nin adugu kollay dadkii atbaacdii nebi ciise waayo rahbaaniyada warahbaaniyatan ibtadacuuha maa katabnaaha calayhim labtiqaa ridooni labcanha taasoo waa qoladii ciise ama dadkii asxaabtii iyo dee kuwii kaba dambeeya iyagu ibtidaacan iyo ikhtiracan laba yimi inay dadka gooni uga baxaan meel ay kuba sugnaadaan iyagoo adduunyo guud ahaan iyo wax kastaba fara ka qaadaya waa arrin ujeeddadoodu haatee ilaaha ugu dhowaateen oo cibaadadaa u go-deena iyagu ay laba yimaadeen bal taas bay oo rubaantu waa kuwa markaa ninkani waa dadka nebi ciise kaba dambeeyuu ahaa samacadna waa deesan dee waa meel dhis iyagu ay dhisanayeen oo ay iyagu cibaadada iyo dee ay dadkagaba kaga dhex baxayeen oy meelaha kaba dhisan jireen asalka hore samacadna waxay dhahaan waa dhis ama waa bine de intiisa iyo qaacidadiisu haba ballaadhnaatee laakiin intiisa sare aada loo dhuubayo san dee markaas la dhuubayo taas baa sawmaco lagu magacaabaa waana hababkii mala u dhisan jireen dee meelahooda caynkaasa haddaba ninkani adugu waxa weeye waa nin dadkii ka dhex baxay adduunyo faraha ka qaaday cibaado un kuba jiro meel sawmaco ayuu kuba sugnaa waxaana riwaayo ku timi markii hore nin beecmushtariyey inuu haayo tijaaradiisa kolna way ziyaadaysay kolna waa nuqsaamaysa kol waa khasaara wixii way dhidmaan kol waa way kordhaan markaasuu yihi tijaaro aan nuqsaanba lahayn ayaan doonanayaayo markaasuu intuu wixii faraha ka qaadou cibaadada uba go-ay oo wuxuu yihi tijaaradii adduunya isbedbedelaysay buu yihi taas mid igaba fiican un dee isbedel lahayn ziyaado un mooye aan nuqsaan lahayn ayaan markaa dalbi markaasuu wixii oo dhan intuu kaba baxay ayuu sawmacada intuu galuu cibaado u go-ay wa kaana wuxuu ahaa raaci baqarin lo mid raaca ya-wii mid u soo dunmo oo ilaa asfali hargala ilaa asfali sawmacatihi sawmacadiisan xaggeeda hoose meeshan uu dhistay harhkeeda iyabaa nin isagu meeshan raaciya lo raaca uu iman jiray uu harhgeli jiray ama uu usoo dunmi jiray taas wey kolay xadiidka duruqdiisa raacu da-nina way timeen laakiin ishkaal siaasi ma jiro bal ama ida ha noqoto ama lo haba noqotee laakiin raaci baa meesha jiray xoolo ku raaci jiray uun meeshana ama waktigaa dee cadcaddu kullaata hargelaya ama meeshan hoosteeduba ay hoyba uba ahayd oo usoo dunmi jiray ama da-ni ha noqoto ama baqarsi halkan noo taale waayo riwaayaadka kalea dee waxay kuba yimaadeen adugu waa raaci horta sifada inoogaba dhexaynaysaa raaci da-ni baa yimeen wa kaanat waxay ahayd imra'atun haweeney min ahli lqaryati oo waxa weeyaan qaryadan iyo meel magaalo oo ku dhoweyd ehelkeeda kaba midi takhtalifu mid ku soo noqnoqota oo ila raaci ninka raacigaa ayay uba iman jirtay oo ay kuba iman jirtay kolley xadiidka duruqdiisa kaleta inooguba sugan ninkan ayay cibaadadiisii bay reerkii qaryadaasi soo qaadeen iyagoo cibaadadiisii ka warramaya suhdigiisa haweeney markaa dee dumarkan aan hagaagsanayn ah waxa weeyaan oo quruxna badnayd baa tidhi haddaad doontaan waan fidmayn doonaa markaa tiibaa deeto timi meeshan iyo tani waxayd u haweenaysaasa qaryaday ka mid ahayd baqiyay ahaydba sida xadiidka inooguba yimi haweeney aada u qurux badanna way ahayd waxaanay dee markaa tidhi ninka sheegaysaane cibaadadiisa kaba warramaysaan anaa fidmayn doono markaasay san uba timiyo ee isagii markii gaari kari weydayna ninkan raaciga ah ayay isu dhiibtayba iyadoo dee marka isagii waxa weeye ay waxba kaba weyday ama uuba soo dhaadhici waaye laba hadli waaye marka kan takhtalifu ila raaci faatat ummuhu hooyadii ayaa timi yowman maalin hooyadii baa maalin timi jurayj bay u timo faqaalat waxay tidhi yaa jurayju jurayjow way u dhawaaqday hadalkaasi waa hooye way soo booqatay oo hadalka ay la hadlaysa u jawaabayay iyada ku filla ay kuna qancaysay oo taas baana caadadeeda oydo way iska noqon jirtay marka horeba ee way timiyo markaasaa isaguna intii hore dee markaanay soo waafaqin iyadoo salaad kuba jirta uu la hadli jiray waanay iska noqon jirtay haddaba iyadiiba waxay soo waafaqday timi walxaal huwa yusalli isagoo tukanaya faqaala wuxuu yidhi fii nafsihi waa naftiisiia waa dee afkii kamuu odhanee waa wixii uu isagu isyidhi weeye isagoo salaadii kuba jira riwaayaadka kale nin laba socon fii nafsihi markaa halkan shuraaxda qaarkood dee mala hadalka waqtigoodii banaanaa in la hadlo salaada dhexdeeda si dee sadr alislaamba innaga markii horeba ay u banaanayd iyo waxyaala yidhaahne riwaayado baa inoo caddaynaysa wuxuu afka kaga hadlay maaha markii uu dhawaaqeedii maqlay salaadna uu ku jiru isagu tan naftiisii iskaba yidhi ummii wahuwa yusalli isagoo tukanaya ummii wa salaatii hooyaday iyo salaadayda macnaa laba xaq baa igu kulmayo mid waa salaadaydan inaan dhammeeyo midna waa hooyaday inaan la hadlo keebaan haddaba ku dhaqaaqaa fa ra'aa wuxuu arkay oo isagii u muuqatay an yu'hira inuu doorto salaatahu salaadiisa oo hooyadii ijaabadeedii inuu ka doorto salaadii oo salaadii xaqeedii inuu kaba wan yahay buu u arkay meeshii xaqii salaadii xaqii daacadan hooyo ama hadalkeediibaa isaga agtiisii tacaaruday wuxuu raajax yeelay salaadiisii inuu wato lamuu hadmin markaas salaadii muu soo gaabin uma sarakat bihi way dhawaaqday ay qaylisay athaaniyata mar labaad bay haddana tidhi yaa jurayju faqaala fii nafsihi ummii wa salaatii fara'aa wuxuu arkay u muuqday an yu'hira inuu doorto salaatahu salaadiisii uma sarakat bihi haalisata mar saddexaad ayay haddana dhawaaqday oy u dhawaaqday tidhi yaa jurayju ana ummuk faqaala wuxuu ihi ummii wa salaatii macnaa waxaa igu kulmay hooyada iyo salaadaydii baa kulmay fa ra'aa wuxuu arkay oo isagii u muuqatay la raajax noqotay an yu'hira inuu doorto salaatahu salaadiisii falamaa lam yujibha markii aanu ajiibin ayay qaala tidhi bal adigu saddex goor way dhawaaqday kolley xadiidkuna sidaan sheegayo haddee bukhaari oo imika kitaabkan aladab lmufrad le baaba dhowr gameelood kitaabkiisa kaga soo arooriya salaad buu halkan salaada iyo dee bal maalan tan ayuu ugu soo arooriya madaalim buu ku soo arooriya calaamaatu nubuwa baabu dikri maryamyo buu kuba soo arooriya adigu wuu soo celceliyaa taas oo kale bukhaarina waa la wadaagsaday marka xadiidka aimo kalena way wariyeene kolley riwaayaadka kale sian kaba faa'iidaysanayno saddexdan goor ha laba hadashee waa arintaa way ka tagtay waxba may odhan may habaarin maalin kale ay ku soo noqotay tiina salaadii iyadoo uu tukanayay soo la kulantay haddana markuu la hadli waayey bay ka tagtay maalin saddexaad bay ku soo noqotay way u dhawaaqday maalintiina salaadii unbuu tukanayo waa ninkaa dee cibaado un kuba jiree umuu jawaabinoo halkiisii hore ayuunbuu iyo ikhtiyaarkiisii horeunbuu kuba socday waliba maalin kasta marka ay u imanaysayna mar keliya lamay hadlayna way ku celcelinayso marka ilaa saddex goor la hadasho ee uba jawaabi waabay noqonaysay marka axaadiidta iyo riwaayaadka kale xadiidka ayaan umuuraha kaba faa'iidaysanaynaa halkan in mar keliya ay ahayd uunbaaba daahirkeedu uu yahay laakiin riwaayaadka kale ay noo caddaynayaan umuu jawaabin meeshii waxa isaga ay la noqotay salaada xaqeedu inuu ka wen yahay xaqan dee bal maalan hooyadii ijaabadeeda uu kaba wen yahay lafdi xaafid weliba salaaduu kuba soo naqliyaa wuxuu ahaaba low kaana jurayjun caaliman lacalima ana ijaabata ummihi awlaa min salaatih hadduu nin caalimay nin caabidu haayo dee ninkaa cibaadada badan buu ahaa bal karaama ka muuqan doonta laakiin jaanibkaa cilmiga haddii uu dee bal cilmi leeyahay saasuu caalim bay yahay wuxuu garan lahaa hooyadii u adeeco maanta halkan uu ajiibaa inay salaadan waa salaad sunno ay uu sii wato ay kaba mudnayd taas buu garan lahaa ee adigu bal salaaddiisii buu doortay meeshii halkana dee haddaan idhaahno arrinkani waa daacadii ilaahay daacada ilaahay baa daacadii makhluuqa ka horeynaysa waaba arrin la odhanayo ee laakiin biriguna waa daaco si aan soo maray tanna waa daaco laba daaca meeshii kulmay maaha waxaa la yidhaha dee waa khalqi xaqi iyo ama macsiyo ilaahay baa meeshii kaba dhalanaysa haddii cibaadadii gologooye laba daaco labadii daaco ayaa xoog badan weeye waa ti aynu jihaadkii usoo maray xataa waalidku hadduu kaba manciyo markaanu jihaadku farducayn ahayn in dee bal maalan aanu adeecayo oo jihaadkii xaqii waalidku uu kaba horeynayo salaadanna salaadaa dee cibaadadaa uu iskaga dhex jiray bay ahayd marka ayn markaa dee salaada sunnaha ana gelideeda horena waaba dee sunna uun istimraarkeeduna dee de in badanoo culimo ah agtooda sunun buu istimraarkaasna noqonayaaye shuruucan kuma waajibayso walow bacdigood ay yidhaahaan marka xaqii hooyadu ayaa dee ka weyn markay noqoto salaadii bal matalan tan oo iyada istimraarkeeduna uu sunno uunba ahaayo tan baa deeto bal matalan dee ay noqonaysaa inay kaba horeynayso culimada qaar baa idha xataa hadday farato waajib aan waqtigiisu cidhiidh ahayne hadhow lasii dhammayn karo waqti weli uu harhsan yahay daacadeedu iyaduna way kaba horeynaysaa idhaaye bal waxaan leenahay sunnihii oo kale iyo dee haddii ay markay ogaadaan inuu salaad ku jira ay iska aamusayaanay sugayaan uu iska wadan laakiin haddii ta aanay ogeyn ama ay dee iyagii dhibsanayaan oo kale taas oo kale dee xukumkani xagga sharcigeennana waa imanayaa bal markaas tan lafdigaa xadiidkaasna waa soo arooray markii uu laba hadli waaye qaala tidhi laa amaataka allaahu ilaahay kuma dilo oo ilaahay kuma dilo yaa jurayju jurayjow uma dhimatid xataa tandura ilaad ka aragtid fii weji lmuumisaati naagaha xunxun ee muumisaadka wejigooda ilaad ka egtid oo macnaa waxa leedaha nin hooyadii ah ayuu idiiday inuu wejigaygii arko waa kaa salaadiisii iskaba wataa iyadu wuxuu ku jira waruma haysay intaasanay ku qancaysay malaadeeg taas la hadalkiisaas bay ku kaaftoomaysay kol haddaad aniga aragaygii diiday insha allahu tacaala ma dhimanaysid bay leeda oo ilaahay kuma dilayo ilaa ad adiga aniga wejigayga inaad aragto diidee naagaha xunxun wejigooda aada aragtidba ducadii adugu waxa weeyaan dee may kumay habaarin imaka inuu fidnoobo lafdi baa wuxuu soo arooray hadday markii ku habaartay inuu fidnoobana waa fidnoobi lahaa san ilaahay uu tan u aqbalay buu ugu aqbali lahaaye inuu waxaan ku dhaco uu macsiyadaa ku dhaco kumay habaarina waa araggaa wejigooda uu arko uun ayaa arrinteeda iyo habaarkeeda uu ahaa ee tiina bal waan arki doonaa xaaladu waxay noqotay uma nsarafat way iska tagtay oo waxay iskaga noqotay halkii dee gurigeedii iyo degaankeedii fautiya maliku boqorkii baa loo yimi oo waxaa loola yimi oo loo bitilkalmarati haweenaydaas oo waladat dee xamalat fawaladat way dhashay oo kale xadiidka alfaadihiisu ama meelaha ikhtisaar baa kuba sugane markii cibaadaad arrintana ay dhacdee cibaadadiisii la hadal qaadiyo badnidiisii bay naagta aan sheegaynay tidhi anaa fidmayn doona way timi oo way la hadasho dee hooyadii buu laba hadli waaye ma cid kaluu laba hadlayaa markii dee taas oo mala waxay israahayd araggaagan iyo waxan buu kuba fidnoobi markii tii aanay dhicin baa raacigii meeshan hoosteeda iman jiray bay isu dhiibtay nafteedii makansiisay way uureysatay muddadii uurkaa dhammaado ilmay dhasho dee kolley waa muddo dabadeed markii ay dhashayna ee la yidhi ilmahan yaa dhalayna waa tan juraj bay u nisbayso faqaala wuxuu yidhi boqorkii baa loo keenay iyadoo ilmo dhashay bala agtoodna zinadii iyo way ku adkayd riwaayaadka qaarkood baa yimi way dilayeenba ruuxaadii ay taa ku arkaan markaasuu dhi miman ayuu ilmahani xaggiisa ka ahaaday yaa dhalay ilmahan qaalad waxay tidhi min jurayjin jurayj baa dhalay qaala wuxuu yidhi asaaxibu sawmacati ma sawmacada iyo khalwada ninkii lahaa waa ninkaa cibaadada ah caabidkaa cibaadada u go-ay ma ninkaasba oo ka leeday uu dhalay qaalat waxay tidhi cam haa qaala markaa boqorkii baa yidhi ihdimuu dumiya sawmacatahu sawmacadiisa oo dad buu u diray oo yidhi isagiina keena sawmacadiisiina dumiya wa'tuunii bihi iila yimaado ii keena fadarabuu sawmacatahu bilfu'uusi way la hadleen lamuu hadlin inuu soo dhaadhacay weydiiseen oo uu iska diido oo cibaadadiisuu watay markaasay deeta bilaabeen inay faasas iyo dee waxii ay siteen ee wax lagu duminayay la dhacaan sawmacadiisii oo dhoobo ka samaysnayd xataa waqacat ilaa ay soo dhacday markaasuu soo baxay oo fajacalu waxa weeye waxay yeeleen yadahu gacantiisiibay ilaa cunuqihi bixablin macnaa waxay kuba xidheen gacantiisii iyo luquntiisiibay xadhig isugu xidheen ninkii jurayj ahaa uma nduliqa bihi waa lala tegoo xaggii boqorka iyo meeshii magaaladii ayaa loo kaxeeyey famura bihi waxaa lala maray jurayj cala almuumisaati ee dumarkaas laba yaqaanay ee muumisaadka ah in ayaa lala maray oo waa kuwa dee dadkaa xunxun ah kale laftigaan sheegaya waa soo arooro way dilayeena mala dee waa kuwan u baxay iyagu lagu yaqaano ayaa taa kumay fulinayne waa dadkaa kale bal haweeneydina inay jurayj fidnaysay ujeedo tii umay suurto gelin oo markaa inay dee magaca ka disho dadkii saas laguma yidhaha isagaa dhalay ninkaa zaahidkae caabidka ahaayo waa nin muraa'iyo uun dadkunbu waxaan isku tususayaa shanigiisu waa shani kale intaasay uba jeeday markay wax kale ay dee ku samayn kari weyday muraadkeedii ay gaadhi weyday dumarkii muumisaadka ahaa ayaa la soo mariyey fara'aahunna uu arkay dumarkiibuu wejigoodii arkay fatabasama jamcu muumisatin weeye waa haweeneydaa zaaniyada ah markaasuu ilkaa caddeeyey waa qoslay walxaal huna iyagu yandurna ilayhi ay xaggiisa eegayaan fi nnaasi maca annaas dadkay ka mid ahaayeen dadkii kale dee ninkan aada loo hadal hayay cibaadadiisa iyo taase imaka waxaan laguba sheege weliba xidhan oo luquntii iyo gacantiisa la yskuba xidhee la waday dadku u soo baxeen iyagoo daawanaya naagahan xunxumino ka mid bay ahaayeen dadkay haddaba finaasi ayay ku dhex jireen oo macooday ahaayeen faqaala almeliku boqorkiibaa markii loo keenay yidhi maa tascumu haadihi tani maxay sheeganaysaa naagtani waxaan ay sheeganaysaa muxuu yahy qaala jurayj baa yidhi maa tascumu maxay sheeganaysaa qaala wuxu uhi tascumu waxay sheeganaysaa ana waladahaa ilmaheedan ilmihiina way sidaaba minka xaggaaga inuu ka adood adigu ilmahan ka dhashay taas bay sheeganaysaa qaala jurayj baa wuxuu idhi isagoo naagtii la hadlaya anti a anti adiga miyaa tascumiina sheeganaya arrinkaas qaalat waxay tihi nacam haa qaala wuxuu idhi ayna haada sagiiro ilmihii yaraa mee ilmahan yaray leedahay uu dhalay ama taas mee xagguu jiraa qaale waxay idhahan huwa daa ilmuhu kan weeye fii xajrihaa dhabteeda ku sugan xijriha iyo xajriha waa isla mid kan ay dhabta ku hayso weeye fa aqbala calayhi ilmihun buu xaggiisii dayay kollay waa weysaystay oo taas sida xadiidka inooguba sugan xaggii ilmaha ayuu u jeestay fa aqbala calayhim oo intuu weysays oo uu tukaday buu xaggiisii u jeestay taas baa xadiidka duruqdiisa iyo riwaayotan kaba sii xoog badan inooguba yimtimi faqaala wuxuu yidhi man abuuka intuu ilmihii yaraa fartiisa kuga gujiyey aabbahaa waa ilmo yaroo imaka naas jaqay oo dhowaan dhashay waa kuma aabbahaa qaala wuxuu ihi raaci lbaqari ilmihii yaraa baa ilaahay ka hadashiyey waa karaamo weyno ilaahay kuba karaameeyey waa lo-da kii raacayay weeye oo ninkaa raacigaah ayaa idhalay raacidana riwaayada kale qaala almaliku arrinkiibaa dee ilaah baa subxaana watacaala shiddadan iyo arrinkan u galaan makhrij ilaahay u yeelay nin taqiyana waa ahaa dee cibaadadan ama waxan ay kuba jireen walow wax la faray aanay ahayna waxay ulaba yimaadeen dee inay iyagoo ridaha ilaahay kuba dalbaya walow markii dambe dariiqii dee marka hore ay islaasimiyeenna aanay ilaalinoo fama racaha xaqa ricaayatiha haddaba isagu deedintoodii bal maalan dariiqoodii ku sugnaydna waa ahaa arrinkiisna waa cibaado doonun buu ahaa markaasaa boqorka arrinkan ilaah baadsan dee makra shiddadanu kuba dhacay makhrajkan uba yeelay dacwadii hooyadiina waa taa asiibtay iyo habaarkiina waa kuba dhacay qalaalmeliku boqorkiibaa wuxuu yidhi markay arkeen arrinkaa weyn iyo karaamada najcalu ma yeelaynaa sawmacataka sawmacadaadii min dahabin macnaa sawmacadaadii waanu kuu dhisaynaa dahab ma kaaga dhisnaa qaala wuxuu uhi laa may qaala min fidatin fido ma kaaga samaynaa qaala laa qaale wuxu uhi famaa najcaluhaa maxaan kaba yeelaa oonu kaagaba dhisnaa qaale wuxu uhi rudduhaa celiya kamaa kaanta dhoobay ahayd markii horeba ay kaba samaysaneen si ay markii hore ahaydun dib iigu celiyo oo dhoobadii un igaba sameeya qaale boqorkiibaa wuxuu yihi dee arrinkiina waa loo sheegay fama ladikii muxuu aha tabasamta markaad halkaa dee maraysay waad ilkahaad caddaysay ama ood qoshashay maxaa sababtiisu ay ahayd qaale wuxuu ihi amran carafta ay caraftu amran caraftuhu bal mid ka dambe inoo fasirayo baan iskagaba nasbinaynaa arrin baan gartay oo waxaan gartay ayaan la qoslay oo waa maxay adrakatnii waxa i asiibtay i haleeshay dacwatu ummi hooyaday habaarkeediiba igu dhaco i asiibo uma akhbaran warkiiba uba sheegay hooyadii hooyadiina dee may ilaahay dee waa may odhan allaha fidmeeye iyo xumaan ha kuba dhace wejigoodun ha arka kolo du wejigaygii diiday bay tidhi intiina waa ta ku dhacday arrintan weyn bal maalan iyo dee sani ay dhacday ugu dambaynna farajkan weyn iyo makhrajkan iyo karaamadan ilaahay gacmihiisii kaga muujiyey iyo taas baabay kuba dhammaatay intii koobnayd ee hooyadii ku habaartayna waa ta nasiibtay adrakatnii dacwata ummi uma akhbarahum waa warramay bal kolle xadiidku intan ugu dambaysay iyo dee ayay tahay waana taa aynu soo marray xadiidkii kan ka horeeyey ilaahay subxaana wa tacaala inuu aqbalayo dacwada iyo baryada uu ducadii u duceeyo dee habaarka uu habaaro waalidku waladkiisa in ilaahay aqbalayo fulinayo onu celinahayn dee xadiidkana way nooguba sugantao ninkaa caabidkae cibaadadii uba go-ay hooyadii markii uu wejigeedii inuu arkaba diiday isagoo haddaba wuxuu ku shuqloon yahay cibaado ay tahay diidma hooyadiina aanay ahayne dee xaqan ilaahay uu kuba dhex jiriye cibaadadii iyo salaadii buu isay kala weynaatay hooyadii inuu ajibo oo arrinku daacun baabuu uba jeeday waa taa habaarkay ku habaartay uu asiibay bal taasba weeye in ilmo yarna oo ilaahay kaba hadashiiye umuurahana isagana markan uu yidhi ilmihii yaraameeye uu la hadlay kalsooni uu rabbigii ku kalsoon yahay oo dee wuu ogaa inuu run sheegayo ilaahay subxaana wa tacaala beentan iyo waxaan uu baabiin doono waa ictiqaad fiican uu lahaabaa tanke waa kan yidhi intuu weysaystay tukaday arkan oo yaqiintiisii bay taasi noo tilmaamaysaa waana karaamo dee karaamaadkii awliyada kaba miday tani tahay iyo farajkaa ilaahay dadka adqiyada ah iyo marka ay shido ku dhacaan waman yattaqi llaha yajcal lahu makhrajan makhrajkaa ilaahay uba yeelayo xadiidkan sa aan leenahay asalkiisu alfaadahan qaariyaane saxiixa ama labada saxiix kuba sugnaane asalkiisu waa xadiidkaa saxiixayn kuba sugan weliba ziyaadaan halkan kuba sugnayna meelaha qaarkood waabay kuba sugan yihiin sidaan soo sheegay baabu cardi اlislaami cala اlumi الnasraaniyati islaamkii oo loo bandhigo hooyadii nasraaniyada ahayd ayuu baabkeedii yahay kale waxba qeyd maaha hooyadii haddaanay muslim ahayn yeedhidii diinta looguba yeedhaye loo bandhigayey taasi way nooguba sugantay ama wathaniyad ha noqoto nasraaniyad ha noqoto yahuudiyad ha noqoto wax kale haba haysato ee dee cunwaanka tarjamaday tahay in kolleyna bukhaari waxaad moodaa dee tarjamada uu soo dhigtay isagaa tarjamada lehe cid kale ma lahe abu hureyre hooyadii baa inoo soo socotay inay nasraaniyad ahayd baa laga fahmayaa taasoo kale oo dee walow dee ay tahay waa hadalkiisa laga fahmayaa taas walow dee arrintii aan leenahay taa ma jasmin karno oo saa ay dee carabtii kale ay uba badnaayeen ee amarintoodu ahayd khaasatan dhulka ay kaba yimaadeen inay mushrikaad dee un ahayd dee carab caadadoodii iyo dee ishraagoodii un xaaladeedu ahayd taas baa daahira bal dee saxiixa muslim oo xadiidka inooguba suganna hooyadii wuxuu kaba cabiray mushrikad bay ahayd buu kaba cabirey nasraaniya kamuu cabirin laakiin tarjamadan baa sidaan kaba fahmayno umu abi hureyra inay nasraaniyad ahayd waana ixtimaal un lakiin waxaan leenahay dee waan kaba fahmaynaa une laakiin imaka halkan ma jasmin karno oo dee waxay u dhowdahayba inay dee lamid ahayd un dadkii carbeed ee kale ee iyaguna sanamka caabudaya un xaaladeedu inay ahayd xdثna abالwليd هiشhام بن عبدالملك qال xdثna عكرمة بن عmاr qال xdثnي أbو kaثيr الصحayمي qال سمعت أbا هurيرaةa yquل ma سمعa bي أحad bal kolley caشharku si inoogu socdo waa taan layn sanadada kuma yar joog joogsana inta badan أbو kaثيr الصحayمي magaciisa يزيد بن عبدالرحمن baa la ydhaa waana nin taaبici oo ثقa baan leenahay bal magaciisu waa يزيد in cabdiraxmaanna sida saxiixa muslim matinka dhacday xadiidkan abi hureyre taas baan kaba dhigayna haddii de wax kale laba sheegayna waa jirta yaziid ibnu cabdiraxmaan waana nin taabiciya waa intan imaka odhanayno kolley abulwaliid hishaam ibnu cabdimalik horeynu usoo marnay ikrimat ibnu camarna oo nin la arka inuu sooba noqnoqdo oo rijaasha muslim iyo dee halkan iyo kaba mida qaala wuxuu yidhi abu kaiir baa yihi samictu waxaan maqlay abaa hureyrata yaquulu xaaluu ku qowlayo ma samica bi imuu maqlin axadun axad yahuudiyun yahuudiya walaa nasraaniyun ilaa xabani kale xadiidka muslim iyo way wariyeen isagoo intan weliba ka dheer ayuu muslim isaga kuba wariyay aad buu ugaba dheeraa muslim isaga qolooyinkiina habeenkiina kolley ma sii dheeraan doono oo weliba inoo dambeeya waxa weeye lafdigan yahuudiya nasraani kuma sugnayne dee cidiimo maqasho ayuun baaba kuma sugnayd xadiidka akhirkiisana mu'miniinta dhacdeen way jeclaadaa ruuxii magacayga maqlayba sababtuna maxaydna ummi hooyaday kuntu waxaan ahaa uriiduhaa mid doona u bandhigo cala lislaami islaamnimaan la doonayay ujeeddadu waxaan iyadii u bandhigayay ee lana doonayay inay islaamto isagu waa islaamay madiinana way wada yimaadeenoo reerkoodii markay dad badan bay ku wada socdeen malaa ilaa siddeetan qoys way ahaan reer dawsa markii ay waddankoodii ka yimaadeen ay madiine yimaadeen iyagoo soo hijroodoo soo islaamay hooyadii way la socoto markaa may islaamina dee way soo raacday sanadii toddobaad ama lixaad aakhirkeedii rasuulkii ilaah khaybar kuba maqan bay madiine soo gaadheen iyagu raggii iyo way ugu tegeen khaybar dagaalkoo dhammaaday iyagoo sanadii toddobaad madaxeedii bal haddaba wakhtiyadaasay ahaydoo iyada weli islaamkeedaa dambeeyey walow ay madiino timi markaa islaamkan u bandhigayo fataa baa weydiidaysa faqultu laha waxaan ku idhi haddana arrinkii macnaa lataa waxaan ku idhi aslim aslimi oo islaamkii baan u bandhigo faabat way diiday faataytu nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baan u yimi faqultu waxaan idhi udcu llaha laha ilaahay u bari way diidaysaaye uba bari bal dee waxaa saxiixa muslim kuba sugan isagoo ooyo rasuulka ilaahi inuu yimo sababta ka oysan isagoo u bandhigayo san aan kaba caajisin ayay maalintii dambe hadal uu nacay ama taas bay oo rasuulka ilaahay ku tacalluqsan bay tidhi oo waxbay tidhi dee markaasu taa isagoo ka murugaysanoo ooya ayuu u tagu weliba rasuulka ilaahay uu sheegay inay maqashiisay wax dee isagii uu ka xumaado oo rasuulka ilaahay kuba tacalluqsan ilaahay u bari buu yidhi dee ilaahayna wuu baryay rasuulkii ilaahay fadaca faataytuha waan imi walxaal qad ajaafat ay celisay calayha albaaba albaabkii iyadoo soo ceshatay oo albaabkii ceshay yahay baan u imi faqaalat waxay tidhi ya abaa hureyrata iyadoo maydhanisiyo sanqadhna waa maqlay ukaadi bay tidhi oo intay dharkeedii soo qaadatay hagoogtii waxaa kaba degdegtay sida lafdiga xadiidka dheer kuba sugan ayay tidhi ya abaa hureyrata inii aslamtu waan islaamay waan islaamay bay tii duadii ilahay ducadii rasuulka ilahay baa ilahay aqbalay faakbartu nabiya salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilahay baan u sheegay u noqday markana saa saxiixa muslim ku sugan isagoo ooye farax buu la ooye markaa hore u tegeyna murugu la ooyey haddana waa tanaa ku xigtay ducadii rasuulka ilaahay baa ila aqbalo rasuulka ilahay buu ku noqday isagoo ooyaya farax la ooyaya markaasuu ku yihi dee uu sheegay arrinkii faqultu waxaan idhi baan rasuulka ilahay buu ku odhanaya udcu llaaha bari ilaahay lii anigiyo liummi anigi hooyadayba noo ducee faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh allahuma ilaahayow cabduka abuu hurayrata macnaa wa ummu addoonkaagan abuu hureyra iyo hooyadii axibahumaa ila nnaasi ilaahu dadka jeclaysii ilaahu dadka jeclaysii buu yidhi dee markaa xadiidkay laba socotay ruuxa muminka ay maqleen iba aragba waa ijeclaadaayo waa ducadii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ilaahay addoonkan abu hureyre ah iyo hooyadiiba ilaahu dadka jeclaysiin bal dee maxalushaahidku waa bandhigaasi hooyadiinu kolba dee inay islaamta uba bandhigaye weeye xadiidkan sidaan soo sheegayo isagoo intan kaba dheer ayuu muslim saxiixiisa kuba sugan yahay alfaadiisa qaar waan sooba naqlinay oo kale waan sooba naqliyey axmediyana way sooba saareen kolley xadiidka dariiqan imaka aan haynana ibnu xibbaan iyo baqawi isna sanadkiisu wax ku wariyaa sharxusnaya dariiqan bay kuba wariyeen muslim iyo dee qolooyin kalena cikrimay kuba kulmayaan dariiq halkaa cikrimay kuba kulmayaane dariiq kaley kuba wariyeenoo bal taas weeye marka xadiidka waxaan leenahay cikrimo daraaddeed bay kolley shucayb arna-uud iyo albani iyo xasan ugaba dhigaan laakiin xadiidka asalkiisu waa kaa saxiix muslima agti muslimna agtiisa saxiix buu kuba yahay oo waaba xadiid aan odhan karno martabada intaa kaba dheer bal idinkuna qolooyinkiina dabcada daar asalaam haystaa kolley waxaad moodaa in maaha qolooyinka nuskadaas oo kale nuskada kale dee hadallada albanium bay soo naqliyaane mustawaha adugu waxaan filayaa kitaabka ma joogaan oo kaleo in sira xalabiya waxbuu uba tiiriyey sagan daciif iyo wax hadalbe meesha aan qaban ayaa meesha aan arkayay baan filayaa lakiin xadiidka asalkiisu waa taan idiin sheegay baabu biri lwaalideyni bacda mowtima marka cibaaradan leeyahay kol buu odhanayaa taas masaadir yar farciya ayuu dib ugu celinaya xadiidkii buu la odhanaya ibnu kahiir iyo waxaa soo saaray ama suyuudi kitaabkiisa tafsiirka durulmanhuuriya dee iyaguna waa kutub meel kale wax ka soo naqlinayso way soo arooriyeenun mooye way soo saareen laba yidhaaho bal iyaga kutubtaas kama tagaan oo waxa ku sugan kitaabkii uu kuba sugnaay kaba soo naqlinaya way kuba sugan tahay marka koledii iyadii lagaba soo naqliyo dee kitaabkoodii ka horeeyey in loo yar gudbaano way roonayd cibaarada nasir alxalabiy iyo halkana dee xadiidku waa ka sheegayaba oo cibaaradaa kuba sugan aan de derajadaa leh baabu biri lwaalideyni bacda mowtihima labada waalid oo loo samafalay intay dhinteen dabadeed oo ixsaankii waalidka iyo xaqiisii iyagoo dhintay buu sii jiraya weladkuna uu baari noqon karaa ajri bal uu kuba kasban karaa bal cuquuq horeu lahaa wax ka bedeli karaaye taas buu baabkeedii yahay xdثna أbو نعيم qال xdثna cبدالرحمن بن الغسيل qال أخبرني يسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أbا سيد يحdث الqوم qاaلا bal xadيiثka cبدالرحمن بن الغسيل hayaan ka yar horta waa ka hore waxaa la yidhaha cبدالرحمن بن سليمان بن عبداللahi بن xنظلة الغسيلna waa kii la maydhay marka isagu maaha aabihie aabihii awowgiibaa ninkan la maydhay uu ahaayo magaciisa waxaan idhi waa cabdiraxmaan ibnu sulaymaan ibni cabdillaahi ibni xandala xandalahaas baa ah khasiilulmalaa'ika malaa'ig baa maydhay oo haddaba markaas kaas baa khasiil lagu magacaabaa ama waa kii la maydho malaa'ig baa maydha horta bal kaas weeye xafnu xajar walow taqriibkiisa uu kaba dhiga dadkii soo gaadhay saxaabada qaar laakiin aan aragee saadisa laakiin haddana fatxubaari dee meelo kamid ah wuxuu ku caddeeyaa inuu anas iyo sahliba arko waa nin taabici aan leenahay waa nin taabiciyan yar malaa'ig maydhkuna wax kale may ahayne maalintii uxud ayaa dagaalkii markii uu dhacay ayaa ninkan oo aroosna ahaa xandala ibnu abi caamir la odhanayey baa isagoo haweenaydiisii laba kulmay oon janaabadii ka maydhan buu qayladii markuu maqluu soo cararay hubkiisii intuu soo qaato dagaalkii buu yimi aabihiina xagga gaaladuu ka soo jeedaa cadaawo rasuulka ilaahi iyo dinacay buu reer madiinuu ahaa waa ansaare ayuu ugaba tego abu caamir alfaasiq ninkaa la odhan weeye godadkii ninkii qodaye weeye rasuulka ilaahiyo mid kaba mida uu kuba dhacayoo xagga gaaladuu kaba soo socday waa nin oday ahaayo dee waa odayaashuna sidaa ina ubayiyo manfaashi may islaamin oo dhalinyaradaa u degdegtay islaamnimo adkeen markii dambena wa iskagaba tego waa ninkaa makaya tegey daaif tegey ugu dambayna ku dambeeyey markii qoladii kale ay islaameen haddana xaggii qaysar iyo xaggaa qabtay ninkaa xandola haddaba isagoo janaabaysan waa la dilay haddana dagaalkiibuu kuba dhintay rasuulka ilaahi baa arkay iyadoo malaa'igu u maydhayso isagaa sheega oo yihi waxaan arkay iyadoo dee dasti saasoo dahbaba loogu maydhayo dasti dahaba loogu maydhaye bal saaxiibadiisii soo weydiiya arrinkii bay sheegto isagoo janaabaysan inuu soo baxay ayay sheegtay marka deeta wuxuu la baxay isagii awlaaddiisii baa magacay raacay khasiil ama khasiilulmalaa'ika weeyaan malaa'igtu kay maydho dee kolkolle marka mudaaf ilaygi la xadfaba ashan ayay bedel ka noqotaa macay wado alkhasiil waa kii la maydhay ee ninkaas weeye waa xandala kan lagu sife awlaaddiisiina waa laguba sifeeyey oo dee waa tan oo markaas ninkii yowm alxarra ansaaru hogaaminayey isaga inankiisu hayo waa kaasna alghasiil baa la odhanayey kan waa kan alghasiil adigu ibn اlghasiil xaaladu waa taa wey asid ibnu cali ibnu cubayd iyo aabihii kolley laba ninoo de xoog badan ma aha asid ibnu cali waana laba ninoo taabiciintii iyaguna aha waxaan leeyahay dabaqadii ugu dambeysay uu kaba dhigo asid kolley ibnu xibaan baa labadaba siqaadka waa kuba sheegay laakiin cali ibnu cubayd khaasatan marka la eego inankiisana asiid mooye cid kaloo wax ka warinaysaa ma jirto sidaas baa dahabi lama garanayo uu yidhaahaa ama jahaala la yidhaha waa uguma sugan tahaye ninkaas cali ibnu cubayd baa oo ay barhkood yidhaahaan abu usaydkan buu awlaadiisii kaba mid yahay kuwana mee waa mawaalidiisii ayaa wuxuu yidhi aba usaydin buu maqlay yuxadiثu xaal uu waramaya alqowma qowmka waa saxaabi jaliila dadkii beder xaadiray ahaa la yidhaah reer bederna isagaa ugu geeri dambeeyey malik ibnu rabiica la yidhaah isa ninkii ugu dambeeyey weeye reer beder xagga dhimashada cid buu u warramayey oo qaala wuxuu idhi markaa abu usayd kunaa waxaanu ahayn cinda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay agtiisaanu kuma sugnayn faqaala rajulu nin baa yidhi yaa rasuul اllahi rasuulka ilaahayow hal baqiya ma hadhay min biri abawaya labadeydii waalid samafalkoodiiyo ixsaankoodiiyo birigoodii shayan wax ma kala hadheen bacda mowtimaa intay dhinteen dabadeed oo abaruhumaa aan ugu ixsaan falo oo dee aan uguba ixsaan falo bal taasi ma kaba hadhay labadiisii labadaydii waalid waxaan dee iyagoo dhintay aan ugu ixsaan falayo bari aan uguba noqonaya ma taas ma igaba hadhay kolley bacduna way fadxisantahay abaruhumaa waxa weeyaan an tabaruhum wata qur'aankaba kuba sugan lainhaakum lah aayadaynu soo maray walow kitaabkaygana ay kusoo noqnoqoton abiruhumaya qaala wuxu uhi nacam ha khisaalun arbacun afar baqiya khisaalun arbac afar arrimood baa hadhay adducaau lahuma duca aad u ducayso salaada dabadeedba waqul rabbi irxamua kamaa rabbiyaanii sagiran iyo waqtiyada kaleba walistikfaaru lahuma ilaahu dembi dhaaf aad u weydiiso oo riwaayada qaarkoodna asalaatu calayhima waana tan bedelka istikfaarta wainfaadu cahdihima dardaarankoodii iyo cahdigoodii iyo wixii bal taasood fuliso ood sidii uba hadday wax ku dardaarmeen iyo cahdigoodii aada oofisood fuliso waikraamu sadiiqihima ruuxay asxaabta ahaayeen oo imika taa hore waa khaslo keliya adducaau lahuma walistikfaaru lahuma waa khaslo keliya wainfaadu cahdiman waa tii labaad waikraamu sadiiqihim ruuxii saaxiibkooda ahaay ood maamuuso ruuxay isjeclaayeen ama ay saaxiibka ahaa asxaabta ahaayeen isagii baad ku xidhiidhinaysaa ood adiguna xurmayso maamuusood ikraamto wasilaة الraximi qaraabada xidhiidhinteedii alatii qaraabadaasoo laa raxima laka raxim aanu kuguba sugnaanin ila min qibalihimaa xaggooda un mooye macnaa ruuxu waa qaraabadiisii kolbay dee radaac iyo naasu jaqay ay qaraaba ugaba imanaysaa kolbay musaaharo iyo xidid ay dee dad la xidhiidhiya iyo qaraababa ugaba imanaysaa dee kolna waa xaggii nasabkii waalidkii labadiisii waalid bay ugaba imanayeen haddaba waa raximkii xaggooda kaba soo jeeday iyagu dee ay ku keeneen taas inaad xidhiidhiso oo aad dee kalaam ku xidhiidhisood ziyaaro ku xidhiidhisood ixsaankii kale iyo wixii aad taraysay kuba xidhiidhiso umuurahaas oo dhami dee kol haddaad imanka raximkoodii xidhiidhisay sadiiqoodii ninka karaameeye aabihii dee hadduu isaga ay tahayna uga sii karaamo badan yahi markaa waalidkii sababtii buu ninkan ku karaamaynaya ku maamuusaya waxyaalahaasi waa biri iyo ixsaan ruuxii ajri uba ah waalidkii dee xaqii waalidkiiu ilaaliyuu gutay uba noqonaya ruux bariu taa kuba noqonaya taasba weeye bal xadiidkan kolley xadiidkan abu da-uud iyo ibnu maajah iyo axmed iyo way wariyeen oo saxaabigan aan hayna ay usayd bay kaba wariyeen ibnu xibbaan iyo xaakim iyana way wariyeen oo dee waa labadooda kitaab oo dee soo saarkoodu waa inuu saxiix yahay bal waa saxiix buu yidhaha xataa dahabi hadalkama keeno xaakim taas oo kale laakiin markaan eegno albani oo kale daciifadu kuba soo arooriya ama aladab almufrad baan leenahay halkan dee saasun buu dhigtaa hadiyo goorna kutubta uu kala saaray ee yaryar sandee saxiixuljaamic iyo daciifuuljaamic iyo kuwan sunanta iyo kan oo kale iyo cibaare mujaradunbaa ku sugan waa daciif oo kale dee in la yidhaaho isaga un taqliid ay noqoto mooye sabab cadi maba jirto wax bal maalan kolley wax ruux dee halkan markaa in ay noqoto un hadalkiisa lasoo naqliyo mooye wax kaloo uu raaciya ma jirto laakiin daciifadu dib ugu celiyey ugu ixaaleeyo daciifana ninkan hore cali bnu cubayd buu xaaladiisa o de ama jahaaladiisa ku celeeya kolley waa shacayb arnaunaso yeedha jahaalada ninkaasi uu leeyahay ayay xadiidka sanadkiisa bal ama jaanibka kale uguba soo arooriyeen ama laguwa daciifiye rag dee xoogayeyna waa jiraaye xadiidku bal waa taas baan leenahay qolooyin idinkana bal eegta wuxuu isagu qoray kolley waa taqsiir weyn oo xagga takhriijka ah oo dee meeluhu uba tiriya dabaraan iyo waxyaale lakiin sidaan sheegayo xadiidka abu daud iyo ibnu maaja iyo axmed iyo ibnu xibaan iyo xaakim iyo xadiidka way soo wada saareen arinka jiraana waa cali bnu cubaydkan oo inankiisa u mooye cid kalon wax kale kaba waran cid aanay tawsiiqin bal ibnu xibaan ha kuba sheega hiqaadkiisa jahaaladiisaas iyo garasho la-aantaas ayaa kolley xadiidka hoos uba dhigtay xadiidku waa kaasi weeye takhriijkiisana waa kaan idii sheegay kolley sidaa halkaa kuba sugan in arkaya maaha in cibaarada kaba cabirayn saxiixulisnaadna dee kolley lama odhan karaan le xdثna أحمد بن يuنس qال xdثna أبو بكر عن cاaصم عن أbي صالح عن أbي هريرة qال أنه qال axmed ibn yuns axmed ibn cabdillahi ibn yunus baa la yidhaha awowgii baa loo tiriyey waa nin imaama oo bal nin weydiiyey imaam axmed oo uu yihi bal yaan cilmi u doontaa ayuu yihi u tag oo waxaad u baxdaa magaalo kalena way ahayd axmed ibn yunus ama axmed ibn cabdillahi ibn yunus fa inahu shaykh lislaami waa nin markaa dee rijaasha lixdaa kaba mida imaamo baan leenahay aabihina cabdullaahi baa la yidhaahaa waa awowgii yunuska abubakrkani waa ninkan raawiga ah ama labada xafse qariinkiisa abubakr ibn cayaashe ruwadan ama quraada caasim waxa weeyaan labadiisa raawi mid kaba mida caasimkana waa qiraadan imaka inagu aynu inoo badanaynu aqrino ee laba dariiq bay leedahay laba raawi bay leedahay xafse dariiqiis waa ninka xafse can caasim weeye qiraadan masaaxifta inteeda badan kuba madbacaysan oo waa caasim ibn abi nujuud baa la yidhah ama caasim ibnu bahdala kolley xagga xifdigiisa xadiidku ma xoog badnayn xaggan kale qiraaada imaam ha kuba ahaade sidaa daraaddeed xadiidkiisu darajo xasan buu noqdaa abu saalixna waa dee dakwane bal taas weeye horta sanadku qaala marka wuxuu yidhi abu hurayra waa mawquuf marka waa ahar turfacu waa loo kor yeelayaa lilmayiti meydka bacda mowtihi intuu dhintay dabadeed darajatu eg camal aan markii hore laba iman iyo darajo aanu lahayn baa sare loogu qaadaa intuu dhintay dabadeed fayaquulu wuxuu odhanayaa ay rabbi rabbigayow ayu shayin haadi macnaha waa derajadan lay kor yeelay maxay tahay xaggu ugaba camalkan maan kasbane maxay ahaatay derajadan lay kor yeelay taas buu odhanayaa fa yuqaalu waxaa lagu odhanayaa waladuka inankaagii ama ilmahaagii iyo rag iyo dumar waa islaama mida waladkaagiiba istakfara laka ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyey eg waladkaagii baa kuu soo duceeyey ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyey tii baa lagu aqbalay tii baa derajadii sare lagugu qaaday oo ilaahay waa kaa ina faree rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira dhbaain ducadaa loo ducaynaya waalidkii camalkan saalixe kaluu laba imanayo sadaqada uu bixiyo waxyaalahaasi waalidkii waxay gelaysaa camal kaloo usii socdo oo derajaad uguma sii biiro sida xadiidka inoo dambeeyana inooguba imano waa camal uu ku intifaacayo u soconayo waxaa lagu odhanaya waalidkaagiibaa dembi dhaaf ilaahay ku weydiiyey waa xadiid dee imaka halkan mawquuf inoo ah in sanadkiisuna kolley waa sanadka markaan abubakar iyo caasim eegnaba saxiixnimo aan hoos ugaba dhigayna aan odhanayna waa sanad xasana si ay dee albaniya qolooyin kaleba ay kaba cabireen taasba weeye in waxaan filayaa de waxaana ii muuqatay halkaayarega nuskadan haysto meel uu ku yaalo maan arag buu leeya de kitaabkanba waa inooguba yaalaaye laakiin bal waxaan leenahay imika xadiidkan ama asarkan markaan eegno kutubtan lixdaa ibnu maaja waa kaga sugan yahay axmedna waa wariyey iyagu weliba dariiqaas dariiq labaad oo marfuuc ah ayay kuba wariyeen oo isagana la taxsiininayo aimo kalena iyagu waxay kuba wariyeen xadiidka bal matalan isagoo dee mawquufa ayay kuba wariyeen san imakaanta imaka inoo yaala mawqufnimay kuba wariyeen laakiin ibnu maaja iyo axmed iyo dariiqa mawquufkiina waa jiraa ibnu maaja iyo axmed iyana isagoo marfuuca ayay wariyeen oo markaa marfuuc ahaana xadiidku waa inoo jiraa kutubta aan tilmaamayana waa kuba sugan yahay bal dee kutubta aada u dhowsaa ibnu maaja iyo na waa kuba sugan yahay walow dee aan arkayo ninkaas adigu mukhari inuu lahaa meel ku jiro adigu maan arag muhimku waxa weeyaan waa marfuuc ahaanna waa lainooguba wariyey mawquufaantana waa laguba wariyey marfuucna xataa dariiqiisoo xasan weeye xdثnا موسى qال xdثnا سلام بن أbي مطيع عن غاaلب qال qال محمد بن سيrين waa أثر kale isaguna snadkiisu isagu صحيiح yahay غاaلبkana ina khضاaf ba la dhah waa nin ثiق ah wuxuu yihi محamed بن سيrين kunaa waxaan عinda أbي هurayرaةa لeyلة habeen faqاala wuxuu yihi اللهma اغفir لأbي هurayرaةa ولأmi ilaah أbي هurayre iyo u dembi dhaaf hooyadayna dee isaga is sheegaya marka hooyadayna ilaah u dembi dhaaf waliman istakfara lahumaa ruuxa iyaga dembi dhaaf u dalbana ee u duceeyana ilaah u dembi dhaaf taas buu ku duceeyay abu hurayro majliskiisii la joogo qaala lii muxamedun khaalib baa leh moxamed baa deeta wuxuu igu yidhi waa ina siirayna fa naxnu annagu nastakfiru lahuma waa abu hurayre iyo hooyadii ilaah baan dembi dhaaf weydiinaynaa maxaan ugu weydiinaynaa taasoo waan u ducaynaynaa xataa nadkhula si aan u gallo fii dacwati abi hurayra abi hurayra waa ka yidhi waliman istakfara lahuma uu duceeyey cidda isaga u ducayse si aan ducadaa qayb uga qaadano oon ducadiisaas aanu dadka dee iyagu ay asiibayso ama ehelkeeda aan uga mid noqono waan u ducaynaynaa bal hooyadna waa duceeya almuhim waalidkoo loo duceeyo loo istikfaar dalba waalid waxay noqonaysa noqonaysaa darajaad sare ayay unoqonaysaa waladkii xadiidkana waa xadiidkii ay badan soo aragteen wuxuu ihi muslim xadaana aburabiici qaala xadaana waxa le bukhaari xadaثna ismaaعiil بn jacfari qaala akhbarana acalaa calaa bn cabdالرaحmaan baa la yidhi can abihi abihi cabdالرaحmaan ibn yacquub can abi hurayrata ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala idaa maata hadduu dhinto alcabdu addoonku inqadaca canhu camalu camalkiisii waa ka go-aya oo camalkiisii wuu joogsanaya dee kol hadduu dhintay ina camalu samaynaya ma jirte ilaa min alaaثin saddex khasla mooye sadaqati jaariya sadaqa socota oo iyada waxa weeye aan dee wakfiguu kaba tegay masjid la dhisay madrasad la dhisay ceel uu qoday shay kaloo adigu lagu sii intifaacayo aqal dad masaakiina hoygooda uba golay ama dadka socotada oo kale uu dhisay bal maalan sadaqada jaariyada ee weli dee aan dhammaan ee lagu intifaacayo isaga dabadi taas ajriga waa u soconaya waa camalkiisii kan aw cilmin cilmi yuntafacu bihi lagu intifaacayo oo cilmigii dee lagu intifaacay cilmigii haddaan lagu intifaacin dee ruuxa ciqaab buu kuba yahay cilmi laguma intifaacayo ama dad uu baro iyaguna ay cid sii bareen oo lagu camal falayo lasii barayo dad ama taariif uu kaba tego lagu intifaacayo sa aimada imaka bukhaari oo kale dee waktigu dhintay imaka malaa kun iyo laba boqol oo sanadood malaa dhowr iyo toban ama dhowr iyo adigu ayaa kaba dhimanun labaataneyun baa kaba dhiman ha labaatan sanadood unbaa kaba dhinaanaysa kun iyo labadii boqol waa taa kitaabkaa u inoogaba tegey dee aan kuba intifaacayna dad ka horreeyo kutubtoodii ayna soo gaadheen mashaaikhdiisi iyo kuwii kaba horreeyey sida imaam malik iyo amtaashi na taasi waa ta jirto waa cilmi dee lagu intifaacayo intaa lagu intifaacayaba iyagana ajri baa u soconaya aw waladin walad saalixin maxalu shaahidku waa halkan fiican mu'mina weeye imaka mu'min adigu rux muslima uuno bal yadcuu lahu usoo ducaynaya oo ruuxii muslimka ahaa waalidkii hadduu u duceeyo uu dembi dhaaf ilaahay weydiiyo ilaahay darajo buu uguba koryeelaya sadaqa hadduu la buxo isagiiu la niyoodo camal kaloo saalixa uu sameeye waa ajir u soconayaba bal dee waladku isaga kasabkii aabihii buu kaba mid yahay wixii khayr ee uu la yimaadona kolley waalidkii qayb buu kaba noqone bal ducadaa uu ducaynayo ama camalkii kale uu laba niyoodu isaga uba sameeyey iyadna way gaadhayaan taasba weeye oo waa ajriga de u soconaya markaa waalidka uga soconaya kolley baabkii xadiidka keliya ka dhimane waqtigii baa yar gaadhe wallah subxana wa tacala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna wafidna walaa tuina عabdna walaa تxrimna wafirna walaa تqdir عalayna